dhammaan waa idin salaamayaa warbaahinta waxaan idinku yeeraysaa ka inaan idinla wadaago xog ku saabsan arrin maalmahan dambeba aada u gelgeshay midiahana runtii ku jirtay oo ku saabsan dhallinyaro soomaaliya ee laba kun iyo koo iyo tobankii ilaa laba kun iyo laba iyo tobankii ku xirnaa ilaa waqtigan hadda la joogo mumbay india nimankaas tiradoodu boqol iyo labaatan bay ahayd mid waa dhintay oo sanad ka hor buu dhintay inta hadda ku jirta waxaa lagu soo qabtay faldambiyeed barcadbudeed burcadbudeed badeed ah waxaana soo qabatay ciidamada badda ee dowladda india saad la socotaan india kama mid ahaa waxaana loogu yeero ciidamadan badda ilaaliya ee la isku yiraahdo combined maritime force oo nato iyo e u da ah kama mid aha laakiin mandate bay u haysataa waxaana ka mid ah dowladaha saas oo kale sida india oo kale ah jabaanka waxaa ka mid ah china waxaa ka mid ah ruushka kama mid aha ciidamada la wada yaqaan ee e u da iyo unever nimankaas muddadaas ilaa haddeer afar operation oo kala duwan baa lagu soo qabtay hal mar lama soo wada qaban saad la socotaan bishan labaatankeedii ayaa la gudbiyey qiraal laga qoray dhalinyaradaas marka hal nin laga reebo inta kale waxay qireen inay dembigaa qabaan iyagoo volunteer ah mar labaad dacwaddaas waxaa la dhegaysanayaa haddii alla idanka dhigo bisha soddonkeeda waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo warka waa la hayaa hore u baxay in nimankaas nin u qareebaya uu jiro oo magaciisa la yidhaahdo fishwajit sing anigu maalmahan dambe o dhan waxaan ku howlanaa si aan xog dheeraada u heli lahaa anoo markaa isticmaalaya saaxiibadeeda shaqada aan ku bartay muddadii aan hawshaan kusoo jiray ilaa laba kun iyo tobankii waxaan la xiriiray qonsuliyadda indiya ee ku taalla dowladda indiya ay ku leedahay nairobi waxaan la xiriiray xafiis layihahdo n n i s c oo mareykanka ah waxaan la xiriiray interpol oo hadda ka hor iisoo dirtay boqol iyo labaatanka dhalinyarada magacyadooda iyo sawiradooda oo aan idiin heli karo haddii aad waqti kale ay timaadaan inkastoo ay ku qoran yihiin afindi waxaa laga yaaba dad badan isleeyiin muxuu cabdisaaq uga hadli waaya arrintaa maadaama ay shaqadiisa tahay oo arrintan ii sheegaa sideedaba waxaan jeclahay in aan ka hadlo wax la taaban karo oo xaqiiqah xukun ma dhicin lagumana ridin wiilasha waa mid sida uu xaqiijiyey looyarku ama ninkan u qareemaya dhalinyada ah wiilashaas xukun dil ah waa ku celcelinaya xukun dil ah laguma ridi karo mawaa waa adag tahay si loogu rido laba arrimood darto sida sidaa uu qiray waa mare faldambiyeedku kama dhicin economic exclusive zonka india territorial waterska india kama dhicin faldambiyeedku meel ka baxsan buu ka dhacay nimanka lagu soo qabtay waa marka labaadee lama hayo muwaadiniin hindiya oo faldambiyeedka ku dhimatay ama nimankaasi dilin waa ku celinaya laba xaalo dartood nimankaas in lagu rido xukun dil ah suurtagal noqon maysa buu yidhi ninka looyarka labada xaalo oo ah waa mare faldambiyeedu kama dhicin territoriga ama biyaha indiya dhexdooda iyo marka labaad oo ah inaysan dilin muwaadiniin hindiya inkastoo buu yidhi inkastoo buu yidhi brofesiga ama gobolka dacwaddu ka dhacayso uu leeyahay death penalty wax la yidhahda laakiin labada arrimood dartood kuma mar labaad waxaa dhagaysiga dacwadda la dhegaysanayaa bisha soddonkeeda marka waxaa rabaa intaa arrintaa indiya aan kusoo koobo oo ah wax fal inaan lagu ridin nimanka xukun dil ah ilaa haddeer maxkamadda dib la isugu soo noqon doono qareenkuna uu qiray wax diliina inuusan imaan karin labada arrimood dartood waxaan jeclahay inta idaawanaysa waalidiinta inay ku caloolfiyoobaadaan wixii ka soo baxa xukunkaas markana arinta hindiya intaa kaga baxo dhallinyarada soomaaliyeed ee faldambiyadaha ku jirto waxay ku xiran yihiin sida marar badan aan sheegay kow iyo labaatan wadan oo ka baxsan soomaaliya tiradooda dhabta ah haddeer mar bay maraysa kun iyo wax ka badan laakiin qaar baa la soo celiyey xabsidooda dhammaystay kulankii ugu dambeeyey warbixintii ay bixisay u n o d c oo aan kaga qayb galay mambaasa waxay ku warbixiyeen lix boqol ilaa toddoba boqol inay ku xiran yihiin waxa ayaan daro ah nimanka dhallinyarada soomaaliyeed oo muwaadiniin soomaaliya inaan loo gurmin haba yaraatay puntland waxay saxiixday loona dhisay xabsi shan boqol oo qof qaada in lagu soo wareejin karo maxaabiista dalalka dibadda ka jirta kuwana waad keenay waa ka warhaysaan seshars baanu ka keenay kuwo kalena maldives baanu ka keenay iyagoo hora oo lasii daayey kuwo kalena indiaanu ka keenay iyagoo hora oo lasii daayey dambi lagu soo waayey haddana intii xabsigooda dhammaysataa saasay uga soo dagaan gaalkaaga waxaan rabaa intay daawanaysa iyo waalidiinta iyo muwaadinka soomaaliga ee damqanaya inuu ogaado arrin cajiiba waxaan arkayay maalmahan mas-uuliyiintii dalka haysay haysay xukumaysay qaarkood oo maanta ka hadlay arrinta kayska indiya iyagoo ka hadli waayey markii xukunka ay hayeen ayna ogaayeen waxa haysta dhalinyada waxaan idinla wadaagayaa mararmarar badanna aan idaacadda ka sheegay waxaa jiray niman dhallinyaraa oo soomaaliya oo soddon iyo laba ah tiradoodu tahay oo ku xiraa dalka iiraan waa soddon iyo labo bishii march laba kun iyo afariyo tobankii baa waxaa warqad soo qoray guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dalka iiraan wataa warqada waa march two thousand fourteen buu soo qoray wuxuu u soo qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya isagoo soo marinayay xafiiska iiraan markaa safaaradda ay ku lahayd muqdishuu soo mariyey warqadaas waxaa lagu diray wasaaradda arrimaha dibadda departmentka asian piro waxay ku socotay ninka magaciisa layihahda cali cabdi muumin oo markaa qeybta asia madaxda ka ah sida warqadda ku qoran wuxuu tixi raacayaa qoraalku waxaa jiray wafdi baarlamaanka federaalka ka socday oo eraan tegay shaqo u tegay dabcan markay dabcan shaqadii u socdeen tageen bay waxay codsadeen in soddon iyo dhalinya soddon iyo labada soomaalida ee ku xiran iiraan loo wareejiyo soomaaliya codsigoodii aqbalaadii wey marka annagoo tixraacayna codsigii baa la yiri uu naga codsaday ninka la yiraahdo cabdullaahi ciise oo ah baarlamaan federaal ka socolahay ka soo jeeda puntland waxaanu diyaar u nahay dowladda federaalka inaanu ku wareejino soddon iyo labada dhalinyada ee soomaalida ah oo magacyadooda halkaa ku qoran yihin waa ku celinaya waa bishii march labadeedii laba kun iyo afar iyo tobankii warqadaasi markay soo gaadhay dowladda federaalka wasaaradda arrimaha dibadda ay gaadhay wax laga qabtay ma jirto waxaa la geliyey darowarka hoosi waxaan ogaaday oo arrintaasi i soo gaartay horaantii bishii agoost waa shan bilood kadib markaan ogaaday waxaan la xiriiray safaaradda iiraan waxaa la yiri waxaad noogu timaadaa iiraan warqad baa waxaa qoray madaxweynaha puntland maxamed cabdiweli cali gaas uu leeyahay waxaanu diyaar u nahay dhallinyaradaas isagoo tix raacaya warqaddii hore in aanu qaabilno lasoo wareejiyo haddii cidi aadayso ceeraanna waxaa nooga wakiilah cabdirasaaq maxamed jari ducaysan oo arrimaha qaabilsan yacni puntland doorkeeda waa ka soo baxday way aqbashay nasiib darro dowladdii iiraan waxay tiri annagu waxaanu la dhiil garaynaynaa dowladda federaalka ah prime ministerka cumar cabdishiic asmaak the first day uu xafiiska soo fadhiistay baanoo documentigii wada ugu tagaayay arrintaasaa taagan waan kula socodsiinaya waxaan jeclaan lahay wax laga qabto ra-iisul wasaaruhu wuxuu igu yidhi cabinetkii weli ma dhisin laakiin ninka la yidhaahdo burci janiir xamaalaha sii hadda wuu dhintay oo ahaa wasiiri dowlihii dowladda federaalka xilligaas baan warqad u qoraya wuxuu ii qoray cumar cabdirashiid emailkiisa iyo teleefonkiisa dokumentigana iigu soo dirtay haddii aan u diray aan jawaab ka waayay warqad labaad baan u qoray t warqaddaa waxaan qoray bishii agost koo iyo labaatankeedii laba kun iyo lix iyo tobankii oo cinwaankeedu yahay dabagal codsigii soo wareejinta maxaabiista ku xidhan dalka iiraan ilaa maantao aan joogno wax jawaabah kama helin cumar cabdishi waxaan tegay xamar si aan u arko waa arki waaye to the level waxaan gaaray boqor burhaan boqor muuse oo markaa xamar jooga aan u tago salaan ugu tago una sheego aa sababtaasaanm boqor haddii uu ku yimaado cumar cabdirashiid anigu dowladnimo xukunna kama rabo recommendation qofaan ka waastayna uma socdo waxaan ugu socdaa waa dan dhalinyaro soomaaliya u xiran ilaa maanta wax jawaaba kama helin